madaxweynweynha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa in anugu baaqo wacyigelinta qoyska in ay muhiimada koobaad ay saaraan caruurta yaa nalaga xadin waa nalaga xaday markii nalaga xadayna waa naloo isticmaalay markii naloo isticmaalana dhibka ay joogteen waan garanaynaa dambi kuma laha dambiga intiisa badan annagaa iskale carruurta inaan maaraynaa nalaga rabaa inaan hadnaa nalaga rabaa inaan tuusino oo aanan fursad u siinin kuwa xunxun dabcan haweenka keligii mas-uuliyaddaa ma saarna bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan oo aabuhuna uu uu qayb weyn ka yahay ayay saaran tahay macalinka dugsiga qur-aanka ay saaran tahay macalinka iskuulka dhiga ayay saaran tahay imaamka masaajidka iyo khatiibka masaajidka ay saaran tahay